waxaanu qabanaynaa dood qaran dooda qaranna distoorkay salka ku haysaa sharciga dalkay salka ku haysaa doorashooyinkay salka ku haysaa xukuumadda jirta iyo ictiraafkeeday salka ku haysaa xisbiyada sharciga iyo ictiraafkooda iyo awoodahooda iyo wax loo igmada bay salka ku haysaa doodayada qaran waxay haddaba intaa dawladda iyo inta ku wareegsan markay ka baxdo waxay u samaynaysaa oo xero meel ay soo galaan iyo madal ay ka hadlaan u samaynaysaa dadka ballaadhan ee ummadda aqoon-yahankeeda dhallinyaradeeda haweenkeeda qurba jooggeeda oo wax isleh ku darso qarankaaga sida loo hogaaminayo iyo hagaajintiisa waxay dooda qaran tahay inay wixii dhiban laga wada hadlo in wixii xun laga wada hadlo in mustaqbalka halka loo soconayo waddadiisa la jeexdo inaanay maskaxo meel isku xidhay oo baqanayaa inaanay ku filayn ee wax lagu darsado ayay dooda qaran keenaysaa afar qodob oo muhiimabaa ah afartaa qodob wixii ummadda weyn nagu soo darsatana waan ku daraynaa waa doorashooyinka inaynu dibindaabyadooda iska gufayno oo haddii bidmaayo qaar baa inaga xumaaday aanay dib inooga xumaanin waa madax banaanida dalkan iyo sidii looga wada hadli lahaa iyo tubtii loo jeexi lahaa iyo sidii aynu usii hagaajin lahayna caalamkii iminka aynu ka shakisannahay in duruufaha awgood ay shaki badan inaga galay sida aynu dib ugu soo dabaalan lahayn waa inaynu la xisaabtanno dawladda aynu doorannay ee haddii beedmaayo sharciga ku doorannay ee ballanqaadyada inoo samaysay ee aynu nidhi sharcigana noo ilaali dastoorkana noo ilaali waa inaynu la xisaabtanno haddii sharci jebiso iyo haddii ay wanaag inagu wadaba iyana inaynu la xisaabtanno ta kale waxa weya wixii qabyo ah ee inaga dhiman ee ay ka mid tahay guurtida miyaynu doorannaa miyaynu ka tagnaa miyay isdhaxlaan shuruucdaynu u samaysanay iyo kriteriyadaynu u samaysanay ma ku fadhiyaano ma ku habboon tahay shirka iyo dooda anugu aanu doonaynaa taasay ku fadhidaa iyo wixii caqliga saalaxa ee dadka ka soo baxa
gudoomiye ku-xigeenkaaga baa kula fadhida labadiina bahda kuwaan idinsiin doonaa laakiin se xukuumaddu waxay u aragtaa si lamida doodii aad qabateen sanadkii labadii kun iyo lixdii in waxa kasoo baxaa loo diri karo beesha caalamka taasina xukuumadda ay caqabad ku noqon karto xukuumaddana ay iyaduna doonaysa inay waktigani dadaal ka gasho sidii loo hor joogsan lahaa dooda aad qabanaysaan so uma aragtaan in xukuumaddu ay ciyaarayso istaraatijiyad ay kaga hortegayso waxyaabaha khatarta ku ah
way horta xukuumaddu xukuumadda haddii dadkeeda ka baqdo oo ay aamini weydo oo xisbiyadeeda aamini weydo cirka kamay soo dhicina dadkan xukuumaddu ka timi waxaanu leenahay xukuumadda waa xisbiyada sharciga ah ee sharciga laga aamina oo u ogolaada waxay leeyihiin dawr stoorku siiye u ogolaada waxaanu leenahay war dadkiina ha ka biqin haddii meel laysugu keeno dadku ki idin doortay dadka ha ka baqina dadku caqligobay soo kordhinayaan dadku idinmay daayeen haddii aanay ogolayn inaad waktigiina dhamaysataan idinmay daayeen ha ka baqina waxaanu leenahay somalilan waxay qarsanaysaa ma jirto caalamku wuu nala dhisaa dimuqraadiyadda wuu nala berber taagan yahay doorashooyinkiisa lacag doorashooyinkeeda lacagteeda iyagaa bixiya iyagaanu imika baryaynaa ugu daba taagannahay inay diiwaangelin noo qabtaan inay doorashadii dambe nagu caawiyaan inay haddii beedmaayo sidii aanu dimuqraadiyadda iyo nabadda aan u ilaashan lahayn ee dadka iyaga u horumarin lahayn caalamka lagama maarmo waxna lagama qarsado xisbiyaduna waxaan wanaag ahayn iyo ixtiraam ahayn caalamka kuma laha xukuumadda ixtiraam oo golo xisbiyada ah